Qaar ka mid ah kaamaamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa soo gaaray barakacyaal cusub oo ka soo barakacay degmada Luuq ee gobolka Gado kadib markii ay degmada ka dhaceen dagaallo u dhexeeya beelaha wadaaga degmada iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkan danta yar ee ku soo biiray kaamaamka ayaa sheegay inay yihiin kuwo la soo kulmay duruufo kala duwan taasina sababtay inay degmada Baydhabo ka soo doontaan nolol iyo goob xasilooni ah iyaga iyo carruurtoodaba.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaanu ka salaamaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis ayaanu salaamaynaa maatidiisii annahay masaakiintiisii aan nahay saa luuq uga soo qaxnay baydhabaanu ku sugannahay nin galaas biyo ana siya sagaashan iyo shan kaam ayaa meesha ku dhisan kaamkaan ku degnay walaalahan ku degnayna iyagiibaa babaahanba qoryi iyo waxay gurtaan bayba weysayiin biyana way weyseen baad la cuno iska dhaafe masaakiintii luuq ka soo qaxda halkan dharaaran oo wada baahan hood ilaahay taqaaniin ood uma- ummaddii rasuulka tihiin hay-adda sharafta leh maamulada madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa masaakiintan isagoo magantiisa ku jiraan cabdicasiis lafta gareen isagoo magantiisa ku jiraan waxaanu ka codsanaynaa inuu maatidan dhammaanaysa ee eberka ah ee waxay meel ka soo qaada ayna haysan in aad degdeg gargaar degdega lala soo gaadhaan rabnaa waxaan ka salaamayaa meeshaan cabdicasiis maxamed lafta gareen khaasatan waxaan nahay dadkii ka soo barakacay luuq waxaan rabnaa haddii ilaahayna waxaan degannahay oon ku sugannahay laanta toddobaad ee isha ee Shac- abocasharow shacasharow ayaan ku sugannahay waxaan rabnaa in gargaar naloo fidiyo waxaan nahay sagaashan iyo afar kaam muslim baan kusoo kordegnay muslimka aan kusoo kordegnay wixii tabartooda way noo qabteen waxna waa noo awoodi waayeen ee, dadka ee, luug ha ka qahi ya-na madiha ganiina galmindile ilaa boholyaas ilaa abogbuul naafimaal ilaa awboylu kureedkii idhahdo yaha ka gani madiha ganiina walaanyadaana onkoyni dhahadii waa ka mashquulsugna waktigii una koyni haddii lakurooga gargaar kolley ilaahiya qabee una hata mahalan maana halan ilaahay towfiin waafigi ee muslimiinta yu-anka qaramada mudoob heego samafalka ilaa kafiil madaxweyne ka ah ilaa yurub iyo afrikaan adaan iyo mudoob in alla intiyaadinoo loo eh, ilaahiya mahadlee talada ilaahiya saarantaa saaran in ilaahiya mahadlee gargaarsi degdeg ah haniiqii wado yaan baahana ee, horjoogyaalkii oo kaamamka ee, sha- sharow ee, dad oo mehnay baraka'ay oo luuqa ku baraka'ay oo baahan dhibaataysan yahnay baraka'ay sidiisinba hadal jok dhiigaytan ee, dadkaasaytii ilaahi hatab macnaha wal gargaare yaan baahanyin ini gargaar bini'aadamna maamul koonfur galbeed may ku odsadaane ini gargaarkaasaytii bini'aadamna hala diiraan heedo samafalka may ku odsadaane ini dadkaasanii kordegeen oo baahan dhibaataysan oo macnaha ee unuun wal hata macnaha wali una hata haaynhayna siini inka felanayn oo hata baahan may fadaana ini gargaar laha la diira may ku odsadaane abdaasiis maamed laftigaraan i maamul shay i heedo samafalka iskaashadaan may ku odsadaane ini gaarhaan sheebta sheesharow ee laka baahanye dad baraka ee luuga ku barakay eedi eed macnaha an